bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeynsadayaala hamiignamo fayl ha ka dhowaada qodobada warkaan hamiignamo ersinhayt raadiyo baydhow ahaanshaanka door korona mas-uuliyiin ku socota wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta oo ku qeybgalay dhismaha masjidka ridwaan ee xaafadda ideeda embeledka baydhabo wabduus hogaamiya wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed oo geeka deeriy degmada walawey ee gobolka shabeellaha hoose maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo haraga ku jaray mashruuc dhisme ceelbiyood eh shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo geeka toosan ku furmi magaalada muqdisho ee caasimada dalka guddiga tacliinta sare ee hogeeka saareen liis cusub ee jaamacado iyo aqoonsiyin ee gudo dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ee duqa magaalada muqdisho oo geeka ku qeyb galay furitaanka ama daahfurowka dahab taawa iyo akhbaaraadka bannaanka dhegeystayaala warkaana hamiignimo ee raadiyo baydhow aysan ka dhegi doontaan weyba hukumad aha dhismaha kanaalka istaanbuul oo walaac xoog leh lakumuujiyaha iyo qorshaha uswada ee madaxweynaha rajab tayib erdogan iyo saasaatow kuuryada waqooyi oo walaac kumuujiday markiu sacaatowi kim jong un hamiignamo waybwa isniin ew taariikhdan iyo kabaaganta labaatiyo siyeedka bale lihaad ee juun labada kun labaatiyo kowdan taas way bahaayanaa qodobadii warkaan hamiignimo anka door karoneen haddana wayba anas diyaari hasanaa warkii oo faah-faahsan dhegeystayaahamiignimo faylo dhegeystayaal mas-uuliyiin ku socota wasaaradda arrimaha diintii oo qaafta ee koonfur galbeed ee soomaaliya oo geeka ku qeyb galeen shibka masjida ridwaan ee xaafadda ideede ee beledkan baydhabo warbixin arrintaasay ku saabsamay baa niihaaye maxamed jiirow boqolaal qof oo isugu jira haween dhalinyaro iyo caruur ayaa kasoo qaybgalay maanta dhismaha wejiga labaad ee masjidu ridwaan oo ku yaala xaafadda cadaada ee magaalada baydhabo waxaana sidoo kale dhismaha shibka masjidkan kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya guddiga dhismaha masjidu ridwaan ee xaafadda cadaada ee magaalada baydhabo ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey muddada uu socon doono shibka masjidkan waxayna bulshadii iyo mas-uuliyiintii kasoo qaybgashay kheyrkan uga mahadceliyeen sida ay xoogooda ugu bixiyeen dhismaha masjidkan waxaan uga baahannahay walaalaha iyaga islaamka ah wixii tabarucaada oo ay ku darsan karaan inay ku darsaan masaajidkan wana masaajida lilaahi walaa falaa tadcuu maca allaahi axad ilaahay baa iskale qof kale loogu magacdanaya male run ahaantii dad badan baa ka qayb qaatay oo bannaankii gudaha jira hantidooda geliyey rag macnihii badan baa ka qayb galay dhismaha arkaysaan dhammaan dad ku jira ilaahay dartiisa u shaqaynayaan in hadda lacag waxa ku shaqaynaya waa yaryihiin codsi labaad ama saddexaad waxaan idinka codsa
agaasimaha waxda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mubaarak cabdisalaan xaaji oo maanta ka qayb galay dhismaha masjidkan ayaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada mas-uuliyiinta dowladda waxa uu ugu baaqay inay gacan ka geystaan dhammaystirka masjidkan oo baahi weyn u qabaan bulshada xaafadda cadaada ee magaalada baydhabo geedka walaagii hormarsatanee ilaahay oroodisla ka hela farxad wiin maynin ah inuna ka qayb galna barnaamijkaas ayna ka mahadsana bacdallaahi subxaanahu wa tacaala madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne cabdicasiis xasan lafta gareen oo maasha allah tabaarak allah dardar wiin geliyahay diinta islaamka sidii ku hormarii lahay shaqaale iyo wasiir mudun wasiiro mudunna ang magacaawi iyo shaqaalahoo lasguddaayana nin amari inuuna bulshada dhex galna meel kasta oo khayrka dareerana sidiilanka talagalay inka qiib galna alaaba malka kasa jarna dhallinyaro ama wasaarad an shaqeeyasa iyo oo an shaqeeyan ilaahay darti tiitis iyo oo labisna la arag iyo bustaysuno boorowsan oo khidmo ilaahay dartitiitis dhabadaayaan shaqaale wasaaradaadna eh hanuunma badanaada jarna bacdallaahi subxaanahu wa tacaala arrintaas may ka suura gallay marka oo amari madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen in bulshada la dhex gala oo haddaba niila teegaynin iyo hamiin imaalan aan surayin masaajidkii oo la bedeliyo dabaqlan bedeli masaajidka mayb waa masaajidka afaraad oo hadda ka dareer masaajidka afaraad oo dabaqla kuweelahaya lama masaajid horaangaan dhisnan lama masaajidna hadda isa dareeran kan iyo masaajid oo bumbasharkiyaala xaafadda wada jir laakiin masaajidkan aan kuwiin walaalaha soomaaliyeed meel kastaroogan maylana shubkii dareera hoolii dareerta in laka dhiib qaadado diinteena suuban ayaa ammaantay qofkii ka qayb qaata ama dhisa masjid in uu ilaahay jannada ugu dhisayo guri sidaas darteed waxay culimmada iyo guddiga masjidu ridwaan ku baaqayaan in laga qayb qaato dhammaystirka dhismaha wejiga labaad ee masjidu ridwaan ee magaalada baydhabo maxamed cabdiraxmaan ibraahim raadiyo baydhabo magaalada baydhabo
eedyada umahadsanta maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiro wafduus hogaamiyay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed ee soomaaliya mudane maxamed abuukar oo geeka deeri degmada waalaweyn ee gobolka shabeellaha hoose warbixin arrintaas ku saabsan way baaniin haaye maxamed jecelow wafduus hogaamiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dub heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar cabdiyo deeri magaalada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose wafdaga wasiirka yameba uu sameelaas uu saha ka dhowaayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo qeybaha shal duwan ee bulshada wafdaga wasiirka wasaaradda amniga la taliya sare wasaaradda dhindhiga dib u heshiisiinta iyo gudoomiyaha cusub ee degmada walaweyn iyo mas-uuliyiin kale ku dareerta maamulka koonfur galbeeda soo dhoweynta kureed wasiir maxamed abuukar yameba uus bulshada hadhawaayta uusa kala hadalay howlka degmada usoona sheegay ujeedka safarsheeya mayba ciidanka faraxsagna maamulka cusub oo gudoomiyihii geeka kuwa iyo qayb kala iyo maamulkii hore qaybo kulmeed hay kumida iyo rugam aniguna geeka sheegna gudoomiya cusub iyo degmada walaweyn gudoomiye ismaaciil hadafkun kuwin geekuna sin kasnindarni oo meelan koynimay kumid maamulkii siin sheegna gudoomiyihii meelan degmadiis la sheegna usi shacabshay wada shaqeeyaan shacabkana la shaqeeyaan usuna shacabjay shaqeey walana ku fadaanan taaso tan la maado socdaalkana may leedahay qayb weyn ku nagada doonto may wahaa dhinaca amniga may leeyla sooda wasiirkii amniga gudaha iyo taliyii daraawiishta guud ee koonfur galbeed tale yunis oyoona dhinaca amniga ku shaqey doonaan haddii ilaahay haalka nagada ciidamadii hore meelan laka dhisi ani diblangnadaami diblanka nagada la xaqiijiya amniga degmadan oo xaqiiqdii muhiimiga koonfur galbeed iyo gobolka shabeellada hooseba ani amnishe iyo kala dambeysheeda ku shaqeey sitaas lan dardargeliyey waana lan xaqiijiyey ma inay la socday taliya guud ee daraawiishta koonfur galbeed may rajay doona insha allahu tacaala maalamo socda mise geekabula ku bilaaw ini isbedel dhinaca amniga iyo dhinaca may leedahay bulshadaba magaalada laka samay doona haddii ilaahay haalka naga dhinaca kale wasiirka yamibuusa maamulka cusub ee degmadaas usu kala dardaarmay inayo ku warqaban bulshada gaar ahaan ciyaalka iyo balaanta iyo dadka oryaamka eh maamulka cusub oo haddana ila socda ee inta roogdi may faraane ani bulshada un dhega nuglaadaan may faraane ani bulshada la shaqeeya may faraane ani anshuurto bulshada ha ku xaroo tijaababka lanka qaadana dib lankanaga shacabka jididka laka hagaaji caafimaadka laka sameey waxbarashada laku shaqeeya dowladda koonfur galbeed la xisaabtamaasa qof allaala qofkii maamul ama nooc walba dowladda nagad intay dhaqaalaha dowladdu isqaadada isku qaadada iskulbaha masuurta galaas mayba diyaar langaya ani shacabka dib lankanaga ani jidadka laka bi ani iskuulaadka wax laga tara ani dadka tabarta yar hooyooyinka masameylahaayinshaqoani laka wargaba maamulka uso ogaada bulshadu aynka tabar daro ay curyaana ciyaalka aqoona inta ku baahan anisu la socdo karo maamul maamulka unan baahana maamul noocaas bulshadani usan la dhaqama fadaano maamul odayaasha saaxiib le aan baahana maamul hooyooyinka saaxiib le fadaan maamul shacabka iyo dhallinyarada saaxiib leh wayba rajay doona insha allahu tacaala ismaaciilan deegaanka dhaladiyo deegaankan dhaladiyo insha allahu tacaala way ku rajay doonaa usiiyo tiimshayba aniga suurtageliy doona nidaamkaas dowlada dowladnimada
degmada walaweyn yamibaa dhowr jeer ku dhiyay isqoqobsi dhinaga maamulka degmadaas iyadoona maamulka koonfur galbeed usa ka guulaysaday iniyoo xaliyan isqoqobsiga ku dhiyaya maamulka degmadaas
eedeeda umahadsanta maxamed barre hilowle mar kale maxamed barre hilowle maamulka degmada xudur ee hargu ku jaray mashruuci dhisme eelbiyood ee degmada xudur maamulka degmada xudir ee gobolka boqol iyo mibaayuu xaraga ku jareen mashruuca dhismaha ceel biyood oo iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed ee ku hirgeliyay degmada xudur hirgelinta mashruuca soolarka iyo maybaa muhiimad gaara usan leeyaa bulshada reer xudur iyo oona isticmaalay jarenga wadaan gacmoosha aan ku dhaansadaayan ceelalka iyo matooro aan baahan shidaal iyo oona qarashkaas iyo awoodna bulshada reer xudura si baahidaas lin daboola wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed oo yakaaladaas hay-adda n r c yamabaya hirgeliday nidaam soolarka iriida ka shaqeeya oo korontidiisa biyaha ku saarasa ceelka yoona jeeyasa biyaha miila ciidan dheera goobta xarag jarka yamaba goobjoogka hayaya wakiilo ku socday wasaaradda tamarta iyo biyaha koonfur galbeed hay-adda n r c maamulka degmada xudur iyo kan gobolka bokool onkahoreyn mayba faahfaahin kubiyey mashruuca madaxa xafiiska n r c koonfur galbeed kaasim maxamed aadan iscoona tilmaamay in mashruucun iyo walbadan antara doona bulshada koonfur galbeeda waxyaabooyin kuma arneen la qabday kumadaha ilaa iyo lama een haantan kumadeeta lamataanga oo haamad guwin toona konton mitr kubik e koon toona labaati shan e intii marna nrc ku samayti een xudur een sidoo kale marna een intii een ilaa iyo sadeceel een dayacatirti een shan ceel gacmeedka iyona solar saarti may kale kumada intii five ilaa iyo saddex kilomitr bar lagu jiidi oo inta lagu jiidi oo idbs ilaa magaalada qiiboja shelanjiidi may kale kumadahe maarne mashruucun kumadahayay afar boqol iyo konton musqulood oo musqulo lisla wadaagaw ah intii maarne laku dhasi mashruuca kumadahayeen iyo kun saddex boqol iyo konton qoys oo hygiene kits kalaleera lakusii tababar lasii labaatan kow qof oo dadka maarne fayadhoorka iyo nadaafada ka shaqeeya oo deegaankan degmada xudur maran dabcan oo haddaba shaqeeyayaan agaasimaha waaxda biyaha wasaaradda tamarta ee koonfur galbeed liibaan axmed cabdulaahi iyo mayba maamulka iyo guddiga biyaha ku wareejiyay ceelka aqabshi usoon ang mahadnagiyey hay-adda n r c iyadoona kaalin wiin iyo ku qaadadii xarag jar ceelka biyaha runtii waa uga mahad celinaynaa waxqabadka fiican ay la qabato hay-adda n r c ee wasaaradda biyaha iyo maamulka degmooyinka eraahda gobolada koonfur galbeed ay kala shaqayso runtii sidii loo horumarin lahaa haatan marka annaga waxaan ku wareejinaynaa infrastructurekii insha allah iyo documentskiisii oo qaasim hadda gacanta ku hayo maamulka degmada aan ku wareejin doona haddii ilaah yidhaahdo
ciidiida umahadsanta maxamed bare hilowle shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka oo geedka ku furami magaalada muqdisho ee caasimada dalka warbixin arrintaas ku saabsan way baa nihaaye xasan aadan kheyr shirka golaha wadatalladowka qaranka yamayba usageeku ku furamay magaalada muqdisho shirka yamayba shir gudoomiyayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble maybaana inta usa shirka socday diiradda laka saaray dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo waxyaabahii ku hirgeliyay hiliiskii labaatan iyo toddobadii mey ee hanaanka doorashooyinka dalka shirkiya mayba maalintiis koowaad usahkagabagabooyey isfahan maybaana socdo doona ilaa maalinta baryeeye afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimow yee sheegay inay shirkiyo kashalwar qaadayeen madaxaada waxyaabo iyo hanqob soomi iyo weliba horumarkii lagu sameeyay iyo hadiiyo jaraan caqabada muddadii balahaytay oo iyo hashal moqonayeen waxaa maalintii koowaad soo gabagaboobay shirkii ay lahaayeen madaxda golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo ay ka qaybgalayeen madaxweyneyaasha dowlada goboleedyada puntland galmudug jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kaasoo uu shir guddoominaya ra-isul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxda waxa ay ka wada hadlayeen oo ay ku kala warqaadanayeen muddadii bilka ahayd ay kala maqnaayeen waxyaabihii khasoomeya doorashada la xiriiray iyo horumarada la sameeyey iyo sidoo kale haddii ay jireen caqabado ku horgudbanaa in shirka ama laga gungaaro xilligii doorashada maanta dhinacyada oo dhan runtii si saraaxadle ayay uga doodeen shirku wuu sii soconayaa maalinta berri haddii aa baydmo waxaana la hadlayay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo waxaa loo xisaaray in guddiga doorashada ra-iisul wasaaruhu uu u qabtay inay ka soo shaqeeyaan dhinaca farsamada in ay soo dhirandhiriyaan qorshayaashooda berri ayaana la dhegaysanayaa guud ahaan waxaa laga wada hadlaya oo arrimo la xiriira shirkan iyo shirkii toddobaaatankii mey ma jirto wax qorshe ah oo laga leeyahay in haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii toddobaiyotobankii sebtembar ee mararka wararka qaarkood ee dadku ay sheegsheegayaan ama maaragtay laysla dhex maray haba yaraatee wax ka jira ma jiraan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo ameyba kugu hontaa ini dalkaiyo ku dheeda doorasho hufan oo weliba liislawada ogolayo iyada oona qof liin dulmiyaana
eedeedan mahadsantaa xasan aadan kheyre weli warkii haminimo ee idaacadda raadiyo baydhabo ayaa ka guda jarna dhegeystayaala guddiga qaran ee tacliinta sare waybageeg habandhi keenaan liis kale oo jaamacado iyo haysadaan ruqsado iyo diiwaangelinta wasaaradda waxbarashada iyo hidahay tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya kaasoo ku kooban lixdan iyo saddex jaamacadood oo ka yaala caasimada iyo gobolada dalka guddiga qaran ee tacliinta sare waybaa horeeyo anshax yeena liis ku kooban afartan iyo kow jaamacadood iyo ee ku gudbiday qiimeynta wejiga koowaad ee guddiga sameeyey waybana guddiga bulshada soomaaliyeed iyo ogeysiyenaa intii jaamacadooyin magaajo hoos ka qorayo iyiin jaamacadooyin rasmi ah waana haysadaan ruqsadda iyo diiwaangelinta wasaaradda waxbarashada qoraalka guddi waybaan qoranayay sadatan wargelin muhiim ah guddiga qaran ee tacliinta sare wayba uuse ka wargeliyey jaamacado hoos ka xusan waalidiinta ardada jaamacadaha intii jaamacadoonyo haysadaan ruqsado iyo diiwaangelinta wasaaradda waxbarashada hidahay tacliinta sare waanayo xaqin layiin intii howliyo walbarasho iyo bulshada hayaan iyo meelasay kusii wada koraan yo leeri qoraalka hakubahi wasaaradda waxbarashada hidahay tacliinta sare ee dalka gudoomiyaha gobolka banaadir eena duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar firish waba usugeeka ku qeybgalay munaasabad lakadah furaayi dahab taawa oo ee daawaqa anka dheer magaalada muqdisho oo ka kooban soddon biyaana gudoomiyaha cumar maxamuud maxamed cumar firish waba uuse markaanka horeyd uun ku mahadnagay shirkada dahabshiil dhismoonya ku horgeliyahayta magaalada muqdisho dhismoon waba uuse nagada doonaa dhismihii anka dheer ee magaalada muqdisho kaasoo uuse ka kahad doonta lacag adduun dhan labaatan milyan oo doolar madaxa shirkada dahabshiil webawse shirkada dhisaasa dhismoon uuse dhansho in sheegay intiioo sii wadaayaan dhismayaal kale haanas oo iyo ka casriyeeyaan caasimada dalkiyan la tartanta caasimo kale adduunka kiyala meelihiisi warkaasi kula darartan weyba raadiyo baydhabo ayaa u dhegeystayaal warkaha miignimo saasaata qodobadaysan ka dhegi doontaan weyba kumid ahaa madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan weyba uusoo dhawaanta uus xaraga ku jaray mashruuc kanaal kaasoo laka dhisaw magaalada istanbul salinyaraya saxmada ku dhalatay marinka ee mashquulka badan ee kayaala gacanka mandiqadaas mashruucan weyba kakahayta tum ishan bilyan oo doolar iyo erdogan usu sheegay intii ahamiyad weyn yee in lata islamarkaasna usu ku shaqeeyi doono danaha shacabka ka nool dalkaasi weybaan aragaan ere mashruucu kanaalka istanbul intii use ayekii mustaqbalka badbaadiyi lahaayay magaalada weybaan uuse fududeeyi doonaya eri bog cusubna fureey taariikh horumarka horumarka turkiga eri erdogan telefishinka qaranka ee kuuriyada waqooyi waba uuse baahiyey waraysi caadi ahayna kaasooyo laku qaadi dad eed an fara badan waybana sheeganaa intii magaalada pyongyang ay sheegeen intii dalkaasi ee dadka ka nool caasimada iyo ku naxsanyiin miisaanka hoosandhihi hogaamiyaha dalkaasi ee kim jong un kim jong un wayba uuse toddobaadyadii lahadhaafi uuse laka aragay warbaahinta qaranka ee kuuriyada waqooyi uuse oo la dareemo karo intiiuse caatoobi taasoo yaabka nagati bulshada dalkaasi xukuumadda pyongyang wayba si rasmee ilaa hata miin ku hadalna isbedelka kakooyi miisaanka ama caafimaadshey qof magaajay ansheegna laha ku-xigday ee k c t v wayba sheegay intii dadkaasi iyo walwalha la darastay kureed markiisa caatowi madaxweynaha dalkaasi ee kim jong un taasoo weli isu tillaabee qaada doona liin ogayna warkii xabinimadiisa kula darartan idaacadda raadiyo baydhabo dhegeystayaal inta ninka dhonyo warbabaasi la dararsiyaye anoo ah xasan cali afoo dhanka farsamada waa saaxiibkii xasan joker haddii warkoo kalamada reedku kulmi doono imaasi ku tabaana sidaasoo nabadgelyo fii amaanilah